maamulka jubbaland iyo waybaha saare warkeeda roojinta bacyo halkamar la isticmaalo oo dadka deegaanka iyo isticmaalan taasaytii oo ka sheegtay inay dhibaato keenta dadka iyo deegaanka shirkun wayba goobrow ku haya wasiirada wasaarado amniga ganacsiga dekado maamulka gobolka kan degmada kismaayo iyo agaasimayaal iyo taliyaalka ciidamada maamulka jubbaland wasaarado amniga ganacsiga dekado maamulka jubbaland iyo shirka kureed warbaahinta la dubay weynayo sheegan inuu dhaqan geliyi doonaan amarkaa kubaya wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada noo sheegay wasiirka deegaanka annagaa ka ganacsi ahaan iyo rugta ganacsigaba arrintaa runtii ayaamahan baa waxaweyaan waxaa lagu jiray dhiirigelin iyo wacigelin iyo inaan arrintaan bal sida suurtagal ay ku noqon lahayd waad la socotaan bacyaha dhibka ay nagu hayaan annagaa ma aheen meel walba dhibka ku hayaan marka muhiimadda waxaa weeyaan waxaa waajib naga saaran inaan badbaadino deegaankeenna badqabka bulshadeenna caafimaadkooda inaan ku dhiirigelno ama aan xooj xool xoog saarno inaan arrintaas ka dhabayno mudday soo jiita mayse mudday soo jiita mayse maanta baa ilaahay qadiray inaan arrintaas aan ka fariisanno waanu ku guulaysaneen waanu ku guulaysan doonaa bacyaha sidaa la socotaan dhib weyn aan igu hayaan xoolaheen ayaa daaqa waxaa leelah kawaanka haddaa tagtid xoolihii la qalaba waxoon shan xabo lix xabo ayaa caloosha laga soo saara waa waa aafo mise waa musiibo
muddaan akhrinaynay muddaan daba ordaynay muddaan isweydiinaynay doodo fara badan baan samaynay doodihii kadib waxaa ka soo baxay in xeerkii deegaanka la ansixiyo kadibna la ansixiyo xeer nidaamiyihii maxaa tiraa joojinta bacda intaa kadib wasaaradda deegaanka waxaan maxaa tiraahdaa aan u sheegnay in qaybaha kala duwan ee howlaha shaqada ku leh in hal meel isugu keeno kadibna ruux walbana la dhagaysto hadday wax dhiman yihiinna qaabkii lagu gaari lahaa meesha aan u soconay la isweydiiyo hadday naga soo dhammaatana kadibna aan maxaa tiraa godaan go-aan wada qaadanno marka sidaas la'alligeed wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxaan u dirnay inay ganacsatada qaylada koowaad waxay ka imaanaysaa waa ganacsatada ganacsatada in lala shiro horey wayba wasaarado deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar kumid eh wasaarado isbeddelka cimilada maamul goboleedyadiiyo sheegana inii hore mamnuuceen in la isticmaalo bacyoogasay